halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow
waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa hore idinku sii wadi doonnaa kitaabka ishaaciyah oo isagu ah kitaab ay waxiyo fara badan oo masiixa quseeya ay ku qoran yihiin waxaa kitaabkan ishaaciyah si weyn loogu soo xiganayaa kitaabka axdiga cusub oo shan iyo siddeetan goor baa lagu soo xiganayaa kutubbada kala duwan ee axdiga cusub ishaaciyah wuxuu ahaa nin sharaf leh oo ka tirsanaa aqalka boqortooyada oo weliba wax qora oo dadka qaarkiibay la tahay inuu ka mid ahaa faracii daa'uud oo ahaa addoonkii rabbiga iyo boqorkii labaad ee reer banu israa'iil markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dacwadii lagu furay reer banu israa'iil ee ahayd in ay ilaah ka tageen waxaana haddaba aayaddii afraad ay lahayd hoog waxaa leh quruuntan dembiga badan iyo dadkan xumaanta ku raran iyo dhashan xumaanfalayaasha iyo wiilashan si xun u macaamilooda iyagu rabbiga way ka tageen oo waxay quursadeen kan quduuska ah ee reer banu israa'iil dib bayna uga noqdeen waxaa haddaba soo ifbaxaya ahmiyadda ay leedahay casumaadda masiixu uu u soo jeedinayo dadka markaasoo uu lahaa sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka kow iyo tobanaad aayadda siddeed iyo labaatanaad oo leh ii kaalaya kulligiin kuwiinna hooshaysan oo culaabaysanow oo anigu waan idin nasin doonaa waxaa kaloo la mid ah dadka yaga kuwaasoo aqoondarro aawadeed dembi ku jira kuwaasoo lagu baylihiyey caadifad qabiil oo welibana dad badan qabiil aawadii u laayey waxay dhammaantood u baahan yihiin in masiixu uu mayro waayo wuxuu masiixu leeyahay durbadiiba waad nadiifsan tihiin hadalka aan idinkula hadlay aawadiis haddaba hadalku waa injiilka nabadda oo markii aynu ilaah la heshiinno ayaynu innaguna heshiin karnaa oo weliba waxaannu la heshiinaynaa qalbigeenna iyo maankeenna si taladeennu mid ay u noqoto waxaad maqlaysaa baryaha kan qof lagugu leeyahay ninkaasu waa tiro badan yahay waxaa markaasi loola jeedaa inuu yahay nin meel waliba geli kara oo xitaa haddii meelaha qaarkood ay khatar tahay aan ka waabanaynin laakiin fikradaha uu ku socdo ayaa ah waxa tirada badan isaguse waa hal nin wuxuu isku qasayaa xalaal iyo xaaraan tuugannimo iyo baayac mushtar kamri iyo qaad qabiil iyo waddaniyad wax waliba waa isku darayaa oo waa nin tiro badan haddaan cashirkeenna ku soo noqonno ayaannu arkaynaa in ilaah daboolka uu ka qaaday xaaladda ay reer banu israa'iil ku sugnaayeen waxay gadaal uga noqdeen ilaah oo waa dad xumaan ku raran haatan wuxuu si tafatiran u kala dhigayaa eeddii lagu soo oogay reer banu israa'iil waxaa haddaba aynu iminka soo gaarnay filosofiyadda ay isticmaalaan dowladaha taasoo ilaah uu ka dhex shaqeeyo hannaankaasi waxaa laynagu siiyey kitaabka xaakinnada waxaana ka dhex muuqanaya sidii uu ahaa xukunkii dadka ee reer banu israa'iil iyo sidii ay wax waliba uga boodsanaayeen kitaabka xaakinnada waxaannu ku arkaynaa israa'iil oo ilaah caabudaysa oo baraaraysa oo barakoobaysa markii ay bilaabeen inay asnaam caabud ku noqdaanna balaayaa ku dhacaysa waxay mararka qaarkood caasi ku noqdaan ilaah dhibaataana lagu salladaa markii ay isgartaan oy ilaah u soo noqdaanna barwaaqay la kulmaan oo haddii aad taariikhda dib u eegtana sidaan bay ahayd ilaa iyo wakhti dheer oo weliba saddex siyaabood buu qaran ku dhici karaa waana markii ilaah laga dheeraado oo damiirkii hagaagsanaana la iloobo iyo marka xagga siyaasadda laysku hayo saddexdaas siyaabood midkood haddii qaran lagu arko burbur baa u sugnaanaya oo cidna arki mayso saddexdaasi siyaabood ee qaranku uu ku dhacayo ilaa ay soo gaaraan heerka ugu dambeeya oo ah xagga siyaasadda markii ay arkaan in siyaasaddu ay qasan tahay ayay waxay ku qayliyaan dadku in dowladda la beddelo ha yeeshee waxaa dhibka uu ka imaanayo waa dembi la fududaystay ee ma ahan xagga dowladda dhibaatadii yeruusaalem tiilayna kama imaanin aqalka boqortooyada waxaase dhibaatadu ay ka imaanaysay caabudista ilaah iyo sidii ay ku raaci lahaayeen qawaaniinta ilaah ee qoran waxaana dhibaatadu ay ka bilaaban jirtay markii kaafirnimo xagga ruuxa ah ay bilaabato haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno caawa baalka siddeed boqol shan iyo siddeetan ee axdigii hore cutubka koowaad aayadaha shan ilaa toddoba waxaa qoran sida tan bal maxaa mar dambe wax laydinku dhufan doonaa oo aad u sii fallaagoobi doontaan madaxa oo dhammu waa buka oo qalbiga oo dhammuna waa taag daran yahay madaxa iyo minjaha inta ka dhex leh innaba caafimaad ma leh laakiin waxaa ku yaal nabarro iyo burbur iyo boogo cusub lama owdin lamana duubin oo saliidna laguma dayin dalkiinnii waa cidla magaalooyinkiinniina waa la gubay oo waddankiinniina shisheeyayaal baa hortiinna ku cunay waana cidla sidii wax ay shisheeyayaal afgembiyeen haddaba waxaa ilaah uu inoogu sheegayo aayadahaasi waa dhab waxaa halkaasi ka taagnaa dhibaatooyin xagga damiirka ah iyo kuwa siyaasadeed oo qarriban laakiin weli ilaah waxba kuma dhufan oo welibana ma uusan go'aamin wakhtigan in waxaasu ay ku dhacaan haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii ishaaciyah cutubka koowaad aayadaha siddeed ilaa sagaal waxaa qoran sida tan oo magaalada siyoonna waxaa looga tegay sidii waa beer canab ku dhex yaal iyo sidii buul beer khajaar ah ku dhex yaal iyo sidii magaalo cadow hareereeyey haddaan rabbiga ciidamadu dad aad u yar inoo reebin sida soddon baan noqon lahayn oo sida gomorona baan noqon lahayn marka dhanka kale laga eego ayaa waxaa nebigu uu leeyahay haddii aan la arag kuwo ilaah ka cabsada oo israa'iil u hara inay dhici lahayd in ilaah uu wada baabi'iyo israa'iil isla sidii uu u baabi'iyey sodom iyo gomoro ha yeeshee mar waliba waxaa jirayay kuwo ilaah u soo reebayey reer banu israa'iil maantana waxaa jira kuwa badbaadaya oo ilaah dhowray oo yar waana masiixiyiinta dunida ku kala firiirsan oo dhan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno aayadda tobanaad ee cutubkii koowaad waxaa qoran sida tan taliyayaasha sodomow rabbiga ereygiisa maqla dadka gomorow sharciga ilaahayga dhegta u dhig iminka bal dhegayso ilaah wuxuu bayaaminayaa in dhibaatadoodu tahay gedood xagga ruuxa ah oo ay reer banu israa'iil uga tageen ilaah wuxuuna leeyahay sida ku qoran kitaabkii ishaaciyah cutubka koowaad aayadda kow iyo tobanaad baalka siddeed boqol shan iyo siddeetan ee axdigii hore sida tan rabbigu wuxuu leeyahay allabariyadiinna tirada badanu bal maxay ii yihiin waan ka dhergay qurbaanno guban oo wanan ah iyo xoolo buurbuuran baruurtooda kuma farxo dhiigga dibida iyo kan baraarka iyo kan orgida toona ilaah wuxuu daboolka ka qaaday eeddii dadkiisa wuxuuna gacanta la gelayaa kiiskooda wuxuuna caddaynayaa halkii ay ka ilduufeen wuxuuna u muujinayaa waxyaalaha wanaagsan ee yuhuudiya mase ahan waxyaalaha qaldan wuxuu farta ku fiiqayaa waxyaabaha wanaagsan ee ka jira dalka yuhuudiya laakiin eegi maayo waxyaalaha xunxun wuxuuna u muujinayaa inay aad iyo aad u qaldanaayeen israa'iil waxay lahayd diin ilaah uu siiyey iyo xeerdiimeedyo xudun looga dhigay macbudkii sulaymaan uu dhisay laakiin waxay qalad ku sameeyeen waxyaabihii hagaagsanaa waxay keeni jireen allabari waxayna u bixin jireen si waafaqsan sharciga laakiin niyaddooda way ka soo hor jeeday ilaah diintooda ma ahan wax quseeya dabeecaddooda sida daacadda ah taasi waa dhibaato haysata rumaystayaasha maanta kuwo badan oo innaga ah waxay soo gaaraan heer aynu quduus iskaga dhigayno waxaanan diidnaa in loo baahan yahay awood inagu hayso quduusnimada weli waxaannu ku jirnaa kitaabka ishaaciya cutubka koowaad aayadaha laba iyo toban ilaa saddex iyo toban ee baalka siddeed boqol shan iyo siddeetan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan markaad u timaadaan inaad i hor istaagtaan bal yaa weyddiista inaad barxadahayga ku joogsataan mar dambe ha ii keenina qurbaanno aan waxtar lahayn fooxu waa ii karaahiyo bilaha cusub iyo maalmaha sabtida iyo isu yeeridda shirarkaba uma aan adkaysan karo oo xataa shirka weyn waa dembi haddaba weliba markii aynu samaynayno wixii ilaah uu inagu amray ayaa qaldamaya markii niyaddaydu aanay ilaah diiradda saaraynin looma qaadan karo wax hagaagsan inaad cadayaysato cimaamadna aad saarato madaxa inay kula noqoto in adiga keliya aad tahay ninka ilaah caabuda ama ninka sidaada oo kale cimaamadda huwada waxaa shakila'aan ah in ilaah aannu ku faraxsanayn dembiyada aynu ku sii soconayno iyo weliba inaynu iskula muuqanno quduusiin marka aynu garta qalloocinayno oo baayacsharadana qiyaamo aan ku labayno waxaa loo baahan yahay inaadan ilaah hortii quduus isaga dhigin adigoo aadami ah horayna waxaannu idinku sheegnay inaynu xaq ku noqonayno oo keliya masiixa oo markii xaqnimadiisu aynu huwanno ayaannu quduus noqonaynaa waxaa loo baahan yahay inaannu maanka ku hayno in haddii masiixu toddobaadka soo socda uu yimaado inay jiraan waxyaabo uu inagu ammaanayo oo uu inagu leeyahay addoon yahow aaminka ahu waxaas iyo waxaasba waad ku quman tahay la dooni maayo inaan qaadanno dabeecado la mid ah kuwa inoogu qoran kitaabka mahmaahyada cutubka shanaad aayadda afaraad markaasoo qoraha kitaabka mahmaahyadu uu lahaa laakiinse aakhirkeedu wuxuu u qaraar yahay sida geeddacareed oo kale wuuna af badan yahay sida seef laba af leh kuwaasu waa hablaha macaasida raadiya waxaana kaloo isla dabeecaddaas oo kale lagu sheegayaa kitaabka daniyel cutubka tobanaad aayadda lixaad iyo kitaabka muujinta cutubka koowaad aayadaha afar iyo toban ilaa lix iyo toban markii haddaba la eego sida aynu u kibir iyo faan badan nahay ayaanay u muuqan in kuwo badan oo soomaali ah ay garanayaan ahmiyadda ay leedahay in qofku is-hoosaysiiyo oo uusan kibir badnaan waxaase hubaal ah inuu inaga dhowrayo inaan dembiyadeenna ka soo noqonno oo si hoosaysa ugu soo dhowaanno isaga weli xigashada kitaabka ayaannu ku jirnaaye waxaannu haatan eegaynaa baalka siddeed boqol lix iyo siddeetan ee axdigii hore isla kitaabkan ishaaciya ah cutubkiisa koowaad aayadaha shan iyo toban ilaa toddoba iyo toban waxaana qoran sida tan oo markaad gacmihiinna ii soo horsataanna indhahayga waan idinka qarinayaa oo markaad tukasho ku noqnoqotaanna idin maqli maayo waayo gacmihiinnu waa dhiig miidhan mayra oo isnadiifiya oo falimihiinna sharkooda indhahayga hortooda ka fogeeya oo sharka aad samaysaan daaya inaad wax wanaagsan samaysaan barta oo caddaalad doondoona oo kuwa la dulmay u gargaara agoonta gartooda u qaada oo carmaladda u muddaca ilaah haatan wuxuu leeyahay falimihiinnu ma wanaagsana oo weliba allabaryadiinnuna macaanigoodu wuu zuulay idinkuse waad iska bixisaan waxaa la doonayaa niyadda iyo waxa aad bixinayso inay israacsan yihiin si rabbiguna markii uu eego allabariga aad bixinayso iyo dareenkaaga uu kuugu raxmado haddiise niyadda iyo waxa aad bixinayso ama falimahaagu israacsanayn rabbigu wuu arkayaa lana aqbali maayo allabarigaaga ama qurbaankaaga aad dembiyadaada u bixinayso waxay iminka ku eedaysan yihiin kaafirnimo waxaanay taasu u horseeday damiir xumo aakhirkeeda uu ku dembeeyey burburka qarankii iyo dowladdii ilaah wuxuu uga yeedhay reer banu israa'iil haatan maxkamadda wuxuuna ku caddeeyey eeddii ay gelaysay iminka reer banu israa'iil waa sida maxaabiis hor taagan xaakinka iyagoo sugaya in xukun dusha looga rido ilaahna wuxuu kol dhow bilaabayaa inuu eed dusha uga tuuro ha yeeshee sii wadi maayo eedda oo wuxuu leeyahay aniga maxkamadda ha ila soo istaagina waayo haddii kale kiiskiinnu wuu lumayaa oo isma difaaci kartaan wax kale ayuuse haatan xaakinka ku leeyahay waana wax innaga oo dhan inaga yaabin doona si bal markaa aynu u ogaanno ayaannu eegaynaa baalka siddeed boqol lix iyo siddeetan ee axdigii hore kitaabkii ishaaciyah cutubka koowaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qoran sida tan rabbigu wuxuu leeyahay haatan kaaliya oo aynu u wada fiirsanne in kastoo ay dembiyadiinnu gudguduudan yihiin sida baraf cad oo kaley u caddaan doonaan oo in kastoo ay cascas yihiin sida suuf oo kaley ahaan doonaan ilaah wuxuu reer yuhuuddah ku leeyahay ha igu qasbinina inaan eed dusha idinka tuuro balse kiiskiinna dibadda ku soo dhammaysta haddaba injiilka sida matayos uu u qoray cutubka shanaad aayadda shan iyo labaatanaad ayaa waxaa sayidkeenna uu leeyahay dhaqso cadowgaaga ula heshii intaad jidka kula socoto si aan cadowgu xaakinka kuugu dhiibin xaakinkuna askariga kuugu dhiibin oo xabsiga lagugu tuurin markaa dhegaystow waxaan kugu leeyahay wakhti yaanay kugu qaadan rumaynta masiixa ilaah ilaah wuxuu ballan qaaday inuu dembiga oo dhan ku qaadi doono magaca masiixa ilaah waxaan ku arki doonnaa cutubka konton iyo saddexaad ee kitaabkan ishaaciyah mid suurad iyo qurux aynu ku fiirinno toona aan lahayn oo qurux aynu ku jeclaannana aan lagu arag mid la quursaday oo la diiday oo noqday mid murugeed oo xanuun bartay kaasoo bixiyey xadgudubyadeenna iyo xumaatooyinkeenna maadaama uu bixiyey ciqaabteenna ayaa xaakinku haatan uu awoodayaa inuu inoo naxariisto dhiigga masiixa oo ah wiilka ilaah wuxuu inaga nadiifiyaa dembiyadayada oo dhan haddaba eeddii kore ee aad soo aragteen tusaale ahaan aayadaha kow iyo toban ilaa saddex iyo toban waa kuwii lagu eedeeyey reer banu israa'iil ama dacwadii loo haystay ficiladii laga doonayey ee ay gabeenna waxaa lagu qoray aayadaha shan iyo toban ilaa siddeed iyo toban oo waxaa la leeyahay maxkamadda ku adkaan kari maysaane dembiyadiinna xal u hela waxaana runtu ay tahay in kuwa rabbiga u yimaada uu dhowri doono welibana qarankan wuu dhowrayaa wuxuuna haatan siinayaa ilaa iyo boqol sannadood oo kale oo haddaanay ilaah u soo leexan oo dembiyadooda ay ka soo noqon waxaa loo dirayaa maxbuusnimo haddii haddaba tusaale ahaan aynu u soo qaadanno waxaa reer banu israa'iil haatan ku dhacaya ayaan odhan karnaa taas innaguba way ina soo martay waxay ahayd wakhti aynu innaguba maxkamad saarneen oo laynaga doonayey qaran ahaan inaan dacwad ina haysata ku dhammaysanno meel ka baxsan maxkamadda ilaah garashola'aanteenna ayaa keentay inaan madaxa isla galno waxaana waddankii ka bilowday dhuuniraacnimo iyo wixii beesha caalamiga ahi ay ku deeqdo waddanka hal qof baa cuni jiray ama laba qof oo heshiis ah waa lacag loogu tala galay in qorshayaasha dawladda lagu hirgeliyo iyo in waxbarashada iyo beeraha iyo caafimaadka waddaniyiinta looga taxadaro markii la ogaaday inaanay horusocod lahayn ayaa waxaa gedooday kooxo dhallinyaro ahaa oo ciidamada haystay isla markiibana way afgembiyeen dawladda iyagiina markii ay arkeen inta awooddoodu ay tahay ayay waxay goosteen inay dadkii ku baylihiyaan filosofiyado qaldan oo aanay garanaynin balse markaasi u muuqda kuwo macquul ah haddii ay garasho u lahaan lahaayeen kitaabka waxay la tashan lahaayeen waxyaabaha inoogu qoran kitaabka axdiga cusub markaasay eegi lahaayeen warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer kolosay cutubka labaad aayadaha afar iyo siddeed waxaana qoran sida tan bawlos wuxuu leeyahay taas waxaan u leeyahay inaan ninna idinku khiyaanayn hadal sasabasho ah iska jira yaan ninna idinku dhicin filosofigiisa iyo khiyaanadiisa bilaashka ah xagga caadooyinka dadka iyo waxyaalaha dunida ugu horreeya oo aan ka imaan xagga masiixa markaa suuragal ma noqoteen dad masiixa raacsan in filosofiyado been ah iyo hadal bilaash ah lagu qatalo madaxdii kacaankana waxay raaceen filosofiyado khiyaano leh oo waxay u dhaceen mabaadi'da hol iyo hantiwadaagga oo markii aad dusha ka eegto wax aad u wanaagsan ah laakiin ugu dambaynta ay noqonayaan khiyaanooyin bilaash ah oo ka yimid caadooyinka dadka iyo waxyaalaha dunida ugu horreeya oo waana waxyaabo aan masiixa ilaah aan ka imaanin xukunkaasna wuxuu ku dembeeyey burbur iyo halaag kuwo kale ayaa dadkii kiciyey iyagoo hawshii qabiil u beddelaya sida horumadan ay ku dambayn doontana waxaa qori doona faraca inaga dambeeya waayo uma muuqato in sida ay wax yeeleen aawadeed dawladdii soomaalida ay dhowaan cagaheeda ku istaagi doonto hadduu eebba odhan arrin kale waxay ka jireen lugihii dawladdu ay ku dhaqdhaqaaqaysay markii ay dadkii wada degganaa ee deriska ahaa seefo isugu dhiibeen inta ay ka caafimaadayaan dadka oo ay ka garanayaan in la qatalay waxba suuroobi maayaan dhegaystayaal duniduna ma ahan tii hore ee way ka duwan tahay dal aan xasiloonayn ninna imaan maayo horumarna ka qabsoomi maayo si uu ku xasilayana iima muuqato waxaa iminka soconaya in agoonta la dhaco hablaha laga dhintayna la bililiqaysto oo nin caddaaladda iyo garta qaadana laga waayo haddii nin uu damco inuu garta qaado waxaa keliya ee xukunka uu qabanayaa beelaha laga tiro badan yahay sidaan aragnay waxaa la leeyahay oo kitaabka ishaaciya cutubka koowaad aayadda toddoba iyo tobanaad sida tan inaad wax wanaagsan samaysaan barta oo caddaalad doondoona oo kuwa la dulmay u gargaara agoonta gartooda u qaada oo carmalada u muddaca xaalka caynkan ah lagu arki maayo dalka oo dhan oo ninna uma guntan sidii uu masaakiinta carmaladda ah dacwaddooda ugu qaadi lahaa oo guryihii laga soo dhacay ugu celin lahaa taariikhdii soomaalida ee wanaagsanayd waa in mar kale la qoraa oo ka bilaabata maalintii ay xorriyadda qaateen ilaa maalinka maanta ah waxaa lagu tirinayaa wakhti gudcur iyo aqoon la'aan baahsan marka la eego qaabka dawladda loo maamulo iyo in kuwa maamulka haya ay lahaadaan garasho dheer oo ahdiyada ay dawladaha la gelayaan lagu dhowro iyo weliba deriskoodana ay nabad iyo waxwadaqabsi iyo xasilooni ay kula noolaadaan waxaa la doonayaa inayan isbeddelin oo axdiqarameedyada ay dhigtaanna uu sidaasi ahaado heshiisyada ay galayaanna la dhowro xitaa haddii uu waxyeello ku yahay dalka marba haddii la saxiixay waa in la sugo xilliga marka laga noqon karo heshiiska welibana kuwa maamulaya dawladda waa inay xor ka yihiin xukun diimeed keenaya kala faquuqid ku imaanaysa dadka iyo dalka oo ay kaga go'ayaan beesha caalamka tala ayaa haddaba haatan inta taalla waxaana la leeyahay filosofiyaddu waxay dadka ku dirqisaa inay fikrad caafimaad qabta ay kaga gudbaan wixii hortaagan horumarka damucuna wuxuu jidgooyada kaga gudbaa in laha qabtiro siyaasadduna waxay jid ku bannaysataa qarash qofka uu bixiyo haddii kale qofku ahaan maayo mid siyaasi lagu sheegi karo haddaannu gacanta ka hadlaynin cilmisayniskuna wuxuu wax ku raadiyaa ama uu waddo ku bannaystaa baaritaan warshaduhuna waxay ku koraan shaqo hantiwadaagguna wuxuu wax ku raadiyaa xoog fajiistanimaduna handadaad milatariguna dagaal kitaabka baibalka ahna wuxuu wax ku raadiyaa baryo laakiin ciise masiix wuxuu leeyahay dariiqa dhibka looga gudbaba waa aniga haddaan intaasi ku ekayno faalladii dheereed ee siyaasadda ahayd iyo tusaalaha caawa layna siiyey aynu ku faaqidaynay ayaannu iminkana dib ugu soo noqonaynaa cashirkeennii kadib markii reer banu israa'iil dacwadii loo sheegay ayaa ilaah wuxuu keenay nabaaddiinno iyo waddo dhibka looga baxo isagoo weli sii wata hadalkiisa ayaa uu leeyahay sida ku qoran kitaabka ishaaciya aayadaha sagaal iyo toban ilaa labaatan ee baalka siddeed boqol lix iyo siddeetan ee axdigii hore sida tan haddaad raalli tihiin oo aad dheganugushihiin waxaad cuni doontaan dalka barwaaqadiisa haddiise aad diiddaan oo aad caasiyowdaan waxaa idin wada baabi'in doonta seef waayo afkii rabbiga ayaa saas ku hadlay
masiixow sama wadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanagu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin